magacaygu waa idris qorane baaqan u diraya shacabka waxa weeyaan ololi wuu soo dhammaaday wixiina soo kala gaadhay xaraf ahaa way soo dhammaadeen doorashadii intaasoo sannadood bayn doorasho doorasho doorashada lasoo lahaa afar laatan saacadood ka yar baa hadhay baaqaygu waxa weeyaan in nabadgelyada si wada jir ah oo nabadgelyada loo wada ilaaliyo qof kasta oo safka ku jira iyo qof kasta oo muwaadinana nabadgelyadu isagay dan u tahay oo codaynaya markaa qof walooba mabda'aaga iyo waxaad aaminsan tahay adoo laabta ku haysta qolkaa yar aad la gelaysa ad ku codaynayso saduuqaa ku jiridayso adigay ilahay isla ogtiin laabta ku hayso laakiin mas-uuliyadda safka nabadgelyada guud aynu wada ilaalino
way waaya arkeen waxba dhici maayaan nin kasta oo nafta khayru sheeg qodka adla codaynaysaa adagu xora dadkana inaan qabiyaadna u dooran iyo maxaa ree hebele ninkaas dalka waxu gadbeer karaya ama cira ahaado ama muuse ha ahaado ama faysal ma ahaadee ninkaa u codee waxaana ka taga musharaxiinta laftooda marka codka laga helo kii codka laga helo inuu tahnaydayown ila waynu kuwan buslaanay waxay marna doorashay saadme marna imka xilli isqaqabsada ma joogno ama dad la kiciyo ama qabiilad la bilaabo annagoo shay wadaan nahay nabadda waa ilaashanna booliis baanu nahay maanta nin kasta booliis meeshiisa booliiska gurigiisa booliiska yahay magacay waxa weeyaan salmaan ciidadan anigu muxuu ahay hal farin aan muxuu ahay dirayaa farintaas waxa weeyaan muwaadin waxaa ku jira muxuu waqti xasaasiya oo aad xasaasiya lagu jiraa qofkuna muxuu ahay ma garatay inuu codkiisa muxuu ahay si nabad u dhiibto oo ku codeeyo muxuuamaqar si nabad ah markaa waxaan leeyahay muwaadin nabad ku codee adoo nabadgelya ilaalinaya adoo muxuu ahay askariya yaan adiga muxuu laga ilaalin insha allahu tacaala waxaan u soo jeedinaynaa inay buuqa iyo qaylada iyo reeyaan inay si fiican inoogu dhacdo oo nabad inoogu dhacdo oo nin walba ninkuu doonayo uu doorto uu si nabad iyo caana qabto laynoogu rido saasaanu ka doonaynaa nimanka tartamaya nimanka tartamayana ka laga guulaystaa waa inuu ayar fadhiyaa kii guulaystaana waa inuu waxan kurkursiga ayar fadhiistaa sidaasaanu ku codsanay annagu maati baanu nahay qaxooti ma karayno qaxab ma karayno hadal ma karayno dembi ma karayno waa in lal kii loogu rido ee waxaan kuudha hela waa in loo daayaa codku waa waxaa weeye waa waa waa nugleer weyn marka waxaan leeyahay dadka war ha ku codeynina hunguri raac iyo dhalasho raac hunguri raacu waa inaad dee ama kaadhkaaga iibisaa ma lacag lagaaga bedesho hungurina ha ku codeen dhalasho raacna ha ku codeynino qabiil iyo wixii la mida marka dadku waa inay ku codeeyaan waa inay u codeeyaan nin diinta iyo dadka iyo dalka wax u taraya dadka codaynaya inay nabad iyo caana ku codeeyaan musharaxiintana waxaan u soo jeedinayaa si nabad iyo khayrna inay noogu dhammaato madaxweynaha kii helaada inuu duceeyo kii kalena inuu samro dee baaqaasaan soo jeedinaya magacaygu shaafi maxamuud haddii ilahi waxaan ka bari lahay inu subxaanahu watacaala amniga noo adkeeyo walaalayaal way soo dhammaatay ololihii iyo isxagxagashadii wixii oo dhan maanta waxaynu taagannahay qof walba isbedelkiinu doonayo nuucdeenu doonaya insha allahu tacaala waxaanu doonaya qofkii soo maaragtay si xora oo xalaala codkiisa u dhiibto aan cagdifida ku jirin ee u dhiibto si maaragtay uu xor u yahay amnigana insha allah inagu aynu ka koobda mas-uulahana insha allah